ciid wanaagsan dhegaystayaal waa habeen aydhaahdee salaasa ah oo ciidda fidriguna ay soo gelayso waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacanta laadda afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa juun shanteeda sannadka aan idhaahda julaay sannadkana waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee todobiyotobanka sagaalyotobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniguah jamaal axmed cismaan
dunida muslimka waxaa caawa si rasmiya uga bilowday munaasabaddii ciidulfidriga ee sannadka oo ku beegan sannadka taarikhda islaamka hijiriyada waxaana dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a laanta afka soomaaliga idin leeyihiin ciid wanaagsan
waa tahay ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale qodobada kale aad idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aynu kaga hadlayno waajibaadka sakhaatulfidriga iyo xilliga ugu habboon ay tahay in la bixiyo nabiga sala allahu caleyh wasalam xadiidka ibn cabaas waa isagii ahaa markii zakada laga soo hadlay faman abdaha qofkii zakada guda oo bixiya qabla salaa salaada ciida ka hor baa loo jeedaa fa hiya zakaatun maqbuula waa zaka alla aqbalay oo maqbuul ah waman adbaha bacda salaa qof salaada kadib bixiyana fa hiya sadaqatun min asadaqa waa sadaqo khayr buu ka helayaa laakiin zaka ma noqonaysa
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'el oo booqasho ku jooga magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan doorka iyo soo xulista ergooyinka doorashooyinka soomaaliya xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee axaddii bakhdaad ka dhacay maxamed khabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa uu go'aan ka qaadanaya ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadho daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey kaasi oo dilay ugu yaraan qof kooxii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda karaada ee magaalada bakhdaad iyagoo baadhaya dadkii aan weli lahaynin ee ku dhintay musiibatii ugu weyneyd ilaa markii maraykanku ciraaq ku duulay sannadkii dii ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda bamka isagoo sheegay inuu shiicada beegsanayey zayd raacdal xuseen oo ah madaxa hay-adda xuquuqda aadamahee qaramada midoobay ayaa cambeereeyey dilka dadka rayidkaa loo geystay ololaha doorashada madaxtinimo ee maraykanka ayaa waxaa maanta musharaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ee donald trump iyo hillary clinton ay ka wadaan gobolka north carolina trump ayaa ololihiisa ka sameynaya fiidka caawa isu soo bax ka dhici doona magaalada caasimadda ee gobolkaas saacado kadibna waxay clinton isu soo bax ka sameyn doontaa meel laba boqoloo kilomitr u jirta halka trump uu ku qabanayo isu soo baxa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa hillary clinton ku helin doona markii ugu horreysay ololaheeda oo ka dhici doona magaalada charlotte
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca juno ayaa bilaabay inuu ku wareego meeraha jubiter kadib socdaal qaatay shan sannadood isagoo u socday masaafo dhan laba dhibic siddeed bilyan oo kilomitir shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayey oo ku sugnaa shaybaadhka hay-adda naasa ee gobolka california ayaa farxad la qeyliyey kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareegga dayax gacmeedku uu meeraha ku sameynayey kaasoo qaatay muddo shan iyo soddon daqiiqadooda kooxdan ayaa labaatan bilood kooxdan ayaa labaatanka bilood ee soo socda daraasayn doonta meerahan oo neef ka samaysan kaasoo ah ka shanaad ee qoraxda u xiga islamarkaasna ah ka ugu weyn meerayaasha jira juno waa dayax gacmeedkii labaad ee gaadha meeraha jubiter dayax gacmeedkii kan ka horreeyey waxa uu ahaa galileyo waxaana uu meerahani ku wareegay intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaasan shan iyo sagaashankii ilaa iyo laba kun iyo saddexdii howlgalka juno ayaa dhammaanaya dabayaaqada sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka xilligaas oo si kula si ku talagal ah ugu dhex milmi doono kuna dhex burburi doono meeraha jupiter
habeen wanaagsan ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal iyadoo maalinta beritaa ay badi dalalka muslimiintu u dabaaldegi doonaan munaasabadda ciidda ayaa sidoo kale dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay bixiyaan sakada waajibka ku ah ee sakaatulfitriga saare cidla nuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay waajibaadka sakada ee fitriga xilliga ugu habboon ee la bixiyo iyo cidda la siinayo iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay inay bixiso sakaatalfidrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslin ah waana sake la bixiyo sanad kasta bisha barakaysan ee ramadaan sakaatalfidridu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee uu qofku bixin kara sanadka oo dhan iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo waxaanu sidoo kale qofku uu sakadaasi ka bixinayaa dhammaan carruurtiisa xaaskiisa iyo cid kasta oo uu mas-uul ka yahay biilkooda waxaa haddaba arrimahaasi iiga waramay sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim oo ku magac dheer sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka oo inoo sharaxaya sakaatilfidrida iyo waajibaadkeeda afarta madhabood ee ahlusunna waljamaaca saddex ka mida waxay qabaan madhabka alimaam ashaafici iyo axmed ibn xambal iyo madhabka alimaam maalik waxay qabaan in zakada la bixin karayo bisha ramadaan xilli ka mida masalama qaar waxay qabaan ramadaanka bartamihiisa shaaficiyadoo kale ibn xambal wuxuu qabaa labada maalmood dhowrka beri u dambeysa lasii bixin karayaa abu xaniifa wuxuu isagoo qabaa ramadaan ka hor baa lasii bixin karayaa kaasi waa xilliga bilow hore laakiin xagga dhammaadka waxaan dadka leenahay walaalayaalow zakada ugu dambeyn salaada ciida ka hor waa in la bixiyaa nabiga sala allahu caleyhi wasalam xadiiska ibn cabaas waa isagii ahaa man addaaha markii zakada laga soo hadlay faman addaaha qofkii zakada gudo oo bixiya qabla salaa salaada ciida ka hor baa loo jeedaa fa hiya zakatun maqbuula waa zaka alla aqbalay oo maqbuula waman addaaha bacda salaa qofkii salaada kadib bixiyana fa hiya sadaqatun min asadaqa waa sadaqo khayr buu ka helayaa laakiin zaka ma noqonaysa culimada islaamka ayaa isku waafaqsan in sakaatalfidrida cunto lagu bixin karo miisaanka uu noqon karaana uu yahay inta u dhaxaysa laba kiilo iyo rubuc ilaa laba kiilo iyo badh inta u dhaxaysa oo noqonaya raashinka waddankaasi amaba gobolkaasi ay dadkiisu ugu jecel yihiin amaba caanka ka ah ee qof kastaa jecel yahay inuu cuno waa kan sheekh maxamuud maxamed shibili oo muxaadiro uu mowduucaasi kaga hadlayo ku baahiyey internetka
culimmadii baaritaanka samaysay ninba kooxdu helay markuu isku celceliyey waxaan isleeyahay xadda ictidaalka ah ee dhexdhexaadkiihi laba kiliya bar iska dheh masaakiin baa waxaa la siinayaa masaakiintana cunto ay haalib dadku cunaan masaakiinta haalibkii dadka ahaa haalibka dadka cuntadaasay cunaan taasaa lagu bixinayaa haalibu quuti lbalad lacag ma loo bedeli karaa marka hadda waadhow xataa in miisaan lacag u bedelaa ka dhigaa haddaad tidhaahdo dee laba kiliya bar inaad xisaabi waad garan culimmadu saddex bay u qaybsan yihiin qolo tiri wax lacag la yidhaahdaa nalama soo ma lama aqbarin karo nebiga xilligiisiiba lacagi way jirtay haddana raashinun baa la bixin jiray iyo culimo tidhaahda maya xilligaa lacagtu way adkayd oo cidhiidhi bay ahayd dadkaba helitaankoodaa ku adkaayo raashinkaa ka fududa lacagtii haddii ilaahay badiyey waa lagu bixin karaa iyadaaba ka itifaac badanoo waxaa la eegayaa miskiinka raashin iyo lacag keebaa u nafci badan kee u manfaco badan sakaatalfidridu maxay kaga duwan tahay sakada kale ee lagu waajibiyey dadka xoolaha badan leh amaba hantida kala duwan haysta ee la bixiya sanadkii mar waa kan mar kale sheekh axmed taajir horta zakaatulfadriga guud ahaan qof kasta oo muslimi badana wuu awoodi karaa masalama qofka isaga mas-uula waxaa ku waajiba hadduu afar iyo labaatanka saaci kusoo fool leh baahidiisa wax ka badan hadduu heli karo waxaa ku waajiba inuu naftiisa ka zakeeyo iyo cid kasta oo mas-uul uu ka yahay hadduu isaguna heli karayo baahidiisa maanta wax ka baxsan isagoo miskiinoo faqiira zakadiina wuu iska bixinayaa zakadiina wuu qaadanayaa tusaale ahaan haddii uu haysto wax yaroo isagaoo reerkiisa uun ku filan maantii caawa wuu ka bixinayaa sekadii haddii isaga dad kale oo ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatilfitrida u keenaana waa ansaxoo uu qaadan karaa soo ma waa saad u sheegtay isagoo baahan maadaama baahidiisa maanta wax ka badan uu heli karayo zakadiina wuu iska baxashay zakadiina waa la siinaya waa miskiin waa faqiir u baahan yahay laakiin tiisa ma la hari karo ma odhan karo kolleyba haddii mid kaloo la maya maya maya tiisa wuu bixinayaa kan loo keena wuu qaadanaya waa miskiin culimada islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatalfidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socotaa ama sidoo kale deyn lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas-uulka ka yihiin sakaatulfidridu waxay waajib ku tahay in lagu bixiyo in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid ah xataa haddii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay ka soo hormartay salaada ciidda balse laguma waajibinin sakaatulfitrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaada ciidda kadib dhasha aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cidlo nuur oo inoo diyaarisay warbixintaasi ku saabsan sakaatulfitriga halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa maanta ku sii hakaday magaalada nairobi socdaal afar maalmood qaadanaya oo uu ku marayo afar dal oo afrika ah waa booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye israel ka socda uu ku tago afrika muddo soddon sannadooda xiriirka afrika iyo israel ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey dagaalkii carabta iyo israel ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii markaas oo dalal badan oo afrika oo ay kenya ku jirtaan ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen israel netanyahu ayaa shalay booqday uganda waxaana uu kenya uga soo gudbi doonaa ruwanda ka hor intuuna ku soo gebagabaynin socdaalkiisa miduu ku tagi doono dalka etoobiya waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa socdaalka netanyahu ee kenya warbixintan nooga soo diray madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa si weyn maanta ugu soo dhoweeyey dalka ra'iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu iyo marwadiisa sarah netanyahu oo booqasho saddex maalmooda ku joogi doona waddanka kenya waxaana cutubyo ka tirsan ciidamada waddanka kenya uu salaan ka qaatay iyo koob iyo labaatan madfac oo loo riday kadib loo gelbiyey aqalka madaxtooyada halkaasi oo gelinkii dambe shir jaraa'idoo wada jira ay ku qabteen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waddanka israa'iil waxyaabaha sida gaarkaa ay uga wada hadleenna waxaa ka mid ah iskaashiga labada waddan xagga xog isdhaafsiga dhinaca sirdoonka iyo nabadgeliyada iyadoo ra'iisul wasaaraha waddanka israa'iil benjamin netanyahu uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in ay kala shaqaynayaan dalka kenya howlaha dhinaca nabadgelyada waxaana uu sheegay inay jiraan mawjado argagixiso ah iyo ururo argagixiso oo mar walba dadka iyaga gumaadaya islamarkaana aanu iska kaashanayno waxaana hadalladiisi ka mid ahaa netanyahu waxa uu sheegay haddii aad ogaato in ay soo socoto weerar ama khatar weyn waxaad samayn kartaa taxadar dheeraada oo lagu fashilin karo ama looga hortegi karo islamarkaana kenya oo aannu saaxiibbannahay iska kaashanayna xirfadaha iyo khibradda aynu leennahay si aynu uga adkaanno madaxweynaha waddanka kenyana waxa uu sheegay inay isbarbar taagayaan waddanka israa'iil islamarkaana ay ka helayaan fursado iyo xeelado xagga ammaanka lagu sugayo waxaana hadalladiisa ka mid ahaa madaxweynaha waddanka kenya huru kenyatta ayaa bogaadiyey iskaashiga dhinaca waxbarashada gaar ahaan dhinaca beeraha caafimaadka iyo waxyaabaha kale iyadoo dafcado ka midi hadda ay baxayaan waxaanuu aad ugu faraxsan yahay sida uu sheegay madaxweynaha waddanka kenya huru kenyatta iskaashiga iyo waayo aragnimada xagga xogta iyo amniga ee ay labada waddan wadaagaan labada hogaamiye oo la hadlayay shacbiga shirkaasi jaraa'id kadib waxa ay heshiis ka kooban laba qaybood qalinka ku duugeen iyadoo heshiisyadaasi ay ugu waaweynaayeen iskaashiga dhinaca caafimaadka iyo dhinaca socdaalka ama migrationka inkastoo waddooyinka intooda badan ay xiraayeen gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee mara deegaanka westland ilaa iyo misum hiilka iyo qaybo kale oo yaro ka mida duleedka guud ee magaalada caasimadda haddana taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada nairobi jafet kome ayaa la hadlay dadka una sheegay waddooyinka caadigaa ee ay mari karaan iyo kuwa xihan iyagoo ay ku jiraan waddooyinka galinkii hore xiraa jiromo road iyo waddada haloosiga ee westland iyo midda misyum hilka soo gasha ee duleedka magaalada nairobi hase yeeshee haatan waddooyinku caadi ayay ku soo noqdeen yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
saddex weerar oo ismiidaamin ahaa ayaa afar iyo labaatan saac gudahood ka dhacay dalka boqortooyada sacuudiga mid ka mid ah weerarada ayaa ka dhacay magaalada madiina oo ka mid ah meelaha ugu barakaysan dhulka islaamka iyadoo welibana lagu guda jiro xilligii ramadaanta laba ka mid ah weeraradan oo u muuqday kuwo abaabulnaa ayaa guuldaraystay laakiin kii saddexaad ayaa waxa uu gallaaftay nolosha afar qof ciidana weli ma aysan sheegin ma aysan sheeganin weeraradaas inay ka dambeeyaan laakiin dadka wax adurusa waxay la xiriirinayeen kooxaha argagixisadu haddaba waryaheena xuseen barre aadan ayaa weeraradaasi ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina oo ku sugan magaalada maka ee boqortooyada sacuudi arabiya farxan lala beegsaday masaajidka nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa arrin aada iyo aada ummadda caalamka islaamka oo dhan uga faajicisay buu noqday lala yaabay runaantii goob u jirta masaajidka nebiga sala allahu caleyhi wasalam ama qabriga nebiga iyo mixraamka masaajidka u jirta lix boqol oo tallaabo waa baarkiga keediganayen gawaadhida dadka musaliinta ah ee ziyaarka ah ee soo booqday masaajidka nebiga sala allahu calay wasalam waa kasooje horjeedka daqiic xabaanihii ku aadayin toban kun oo saxaabi kasoo horjeedkeeda eedaba keliyata u dhexayso oo labaatan mitir ee u dhexayso howsaasaa lagu qarxiyey oo uu qaraqu ka dhacay in isu soo miidaamiyey ayuu ahaa oo dad muslimiin oo meesha ku afriyey gaar ahaan ciidamada u shaqeeya xarameynka labada xaram ilaalinayay ciidankaasu isku qarxiyey afhayeen wasaaradda arrimaha gudaha ka hadlay ayaa mardhow tole wuxuu soo saaray guryaha sheegaya inuu ninka israfaafay inay ku dhex martay intaanu isqarxin goobta uu albaabku kasoo geliyay meesha baarkinka kadibna uu isku qarxiyey maxay tahay ujeedada ka dambeysa in la weeraro masaajidka nebiga wallahi walaa da ujeedada ka dambeysa iminka cid ogi ma jirto waayo ilaa hadda lama garanayo kooxda ay tahay cidday qaraxaan samaysay ilaa hadda lama sheegin ilaa hadda lama shaacin wasaaradda arrimaha gudaha sacuudiga waxay sheegto keliyaata tafaasiisha iyo sidii ay u dhaceen oo keliyaata ayay sheegtay laakiin may sheegin cid allaaliyo cid muxuu ahaayey ka dambeysa ilaa hadda cid sheegatayna ma jirto ma garatay waa sidee dareenka dadweynaha sacuudiga ku nool kadib weeraradii dhacay wallahi dareenka labada xaram aad bay u kacdayeen ammaanka ayaa aad iyo aada loo xoojiyey labada xaram gaar ahaan imaamiyada iyo goobaha kaadhawyiin iyo dadka muslimiinta ah dhammaan albaabada laga soo galo masaajidada nebiga sala allahu caleyhi wasalam masjidka nebiga iyo masjidal xaraamka makal mukaramo dhammaan goobaha laga soo galo magaalada makal mukarama iyo magaalada madiina almunawara ayaa ciidan saa-ida loo sameeyey oo la dhigay ilaalinaya dhammaan waxalaalihiisii alaabay soo gelaya masaajidka nebiga iyo masjidal xaraamka dhammaan ummadda muslimiinta ah ee daafaha dunida kala jooga ayaa dhambaalka asiya usoo diraysa dadkii muslimiinta ahaa ee wax ku noqday iyo dowladda sacuudiga dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxay la tacjabtay carab iyo cajabda qaraxan ka baxay masaajidka nebiga sala alla alay slam goob lix boqol oo tallaabo keliyaasa u jirta masaajidka nebiga sala allahu calay wasalam amba xarabkii ahay iyo qabrigii nebiga sala allahu calay wasalam weerarada argixisadu inta badan waxay beegsan jireen goobo kala duwan oo dad raydi ay joogaan laakiin haddiiba xaramkii nebiga caleyhi salatu wasalaam weerar lala damcay arrintaasi maxay ka dhigan tahay wallahi walaalo waxaa lala yaaban yahay in muxuu ahaye tuuga oo xaramka wax ku dhexdada oday soomaaliya loo sheegay wuxuu yihi kahalkeeda u xaramadii marka iminka waxaa lala yaaban yahay dadka musaliyiin afuraysa oo sooman oo masaajidkii nebiga sala allahu caleyh wasalam isku qarxanaya oo dee halkaa lasoo doontaba beydkiila kaa meesha waa xaramadaa la garan lahay iyo cidduu dee meesha xaram ka dhiganayo beydki ilaahay meesha waa waa waxyaabaha adduunka maanta ka dhacaya bay kamid tahay ilaahay haynaga badbaadiyasha xumaan wada beydkan ilaahayna ilaahay ilaahay baa ilaashanaya xarameynka labadan masjid ee nebiga sala allahu alay wasalam iyo masjidal xaramka iyo kacbada ilaha asaajalaabaa ilaashanaya amnigooda sugaya ilahay idankiina insha allah haddii duudka ilaahay soo weerartay ilaahay baa ku maqan waa sidee xaaladda masaajidka nebiga iyo masaajidka kale barakaysanee xaramka ee maka iyo madiina walaal xaaladeeda alxamdulilah hadda aada iyo aad bay u bedan tahay qof kastoo muslima labada xaramtooda wuxuu aaminsan yahay qadaaga qadarka inuu ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisu ay soconayaan alxamdulilah waxaa soo dhamaaday salaadihii taajudkii taraawiixda ee muxuu ahaaye lagu tukanayay masaajidka ayaa soo gabagabooday maadaama ramadaan ay maanta u dambeyso marka alxamdulilah ammaankana aad baa loo xoojiyey oo loo adkeeyey dadkana shucuurtooduna waa hadi dhammaan dadka masaajidada ku tukanaya kulligood waxay leeyihin ma meel nafta ay iskaga baxdo meel ka fiican buma jirto haddii halkan waayo lagu soo doonayo ilaahay wigkeyguu ka dhigay qof kasta u ku faraxsanya waa meel lagu dhinto waa meesha ugu khayrka badneyd laakiin waxa lala yaaday waxaan dhacaya yani dunyahii caalamkii islaamka oo dhan culimada islaamka fuqahadii islaamka dhammaan ummadii islaamka waxay ka tacajubsantahay masaajidkii nebiga sala allahu alay salam ina qarax laga soo raadsaday oo dad ilaahay muxuu ahay u soomanaa maalintii sagaaliyo labaatanaad oo ku akuraya muxuu ahay masaajidkii nebiga sala allahu alayhi wasalam baarkinkii iyo tawaadida dadkii ilaalinaya u shaqeynayay dadka qarxinaysa janno ka raadinaysa ee ummadii ilaahay oo dhan la yaabanta
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina oo ku sugan magaalada maka ee boqortooyada sacuudi arabiya dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa haddii oo codkaasi aydan si fasiixa aydan u maqlaynin
fiidnimo wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan weli waxaad la socotaan v o a washington madaxda madasha qaran ayaa ku heshiiyey in ergooyin tiradoodu ay dhan tahay afar iyo toban kun iyo shan iyo labaatan ay soo doortaan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo ka koobnaan doona laba boqol shan iyo toddobaatan xubnood odayaasha dhaqanka ayaa laga sugayaa inay soo xulaan ergooyinka waxaana xildhibaan kasta la doonayaa inuu codad aqlabiyada ka helo ergooyinka uu soo xulay oda dhaqameedka beeshaasi haddaba waxaanu idiinsoo gudbinaynaa qaybtii labaad ee ugu dambeysay warbixinno aanu kaga hadlayno doorka iyo soo xulista ergooyinka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheena muqdisho waa cabdiraxmaan waa cabdikaafi halkaan ku celiyo waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxana ah oo aanu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka lagu wado inay soomaaliya ka qabsoomaan waxaana qaybta labaad ku faaqidaynaa kaalinta ergooyinka iyo nidaamka ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamanka cusub ee la qorshaynayo inay soomaaliya yeelato balse marka hore aynu hoos ugu daadegno maraaxilada ugu horreeya ee ay lama huraanka tahay inay ergooyinku maraan taasoo ay kow ka tahay in ka hor inta aysan wax dooran la siiyo tababarro ku aadan qaabka doorashada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo guddiyada maamul ee la samayn doono sida uu tilmaamayo doctor maxamuud maxamed culisow oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada muqdisho waa in ay jiraan horta marka u horeysa guddi maamulaa la sidaa oo ay magacaabayaan dowlad goboleedyadii ayaa la yidhi guddigaas laftigeeda oo doorashada maamulaya waa inay ahaadaan guddi ka madax bannaan dowladda waa guddi ka madax bannaan mataqaanaa maaragtay cid kastaba mas-uuliyadda saarana inay tahay waxa weeye dhowr qodob oo loo dhiibay inay dhowraan dadka wax dooranaya ee konton iyo kowda waxaa la siinayaa tababarro waxaa loo lagu siinaya waxa weeye qofka la dooranayo waxa ay ku dooranayaan waxay ku dooranayaan waxa weeye horta danuhu bulshada uu ka tirsan yahay inuu matalayo kabacdina danta caamka ah oo ummadda soomaaliya inuu matalayo waa inuu qof karti leeyahay u yahay waa in qof ay dadku ay ku kalsoonidooda ay ku qabi karaan oo berri ka maalin danahooda si buuxda u matalayo u ahaado haddaba maxay yihiin shuruudaha looga baahan yahay inay maraan murashaxiinta u loolamaysa kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka waa kan xildhibaan shariif maxamed cabdalla horta halkii korso waxaa dhici karta laba qof saddex qofood afar qofood inay u tartamaan xildhibaanka kriteriyada laga rabo waxa weeyaan inuu da-aadiisan ay gaarsiisan tahay sida ku qoran shan labaatan meelahaas islamarkaasna uu aqoontiisa ay gaarsiisan tahay dugsi sare ay gaarsiisan tahay weeye wixii intaa dhaafsiisan reerkana inuu ka mid yahay weeye wixii intaas dhaafsiisan waxa weeyaan waay aragnimadiisi iyo maxaanku kartidiisi iyo aftahnimadiisi reerka siday ku kala xulanhayaan ayaga ay jirta dadka tartamhaya ayaa dhexdooda kala xulanaya iyo hadda nin dembi kale aan ku jirin inuu yahay waa iska imaanaysa laakiin taas hadda iyaga inay inay xukum hayaan ma u malaynayo laakiin waa shuruudahaasa aasaasi ah waa la tartamayaa mid haysta b h d iyo mid dugsi sare haysta markay meesha usoo tartamaan waxaa dhici karta reeruhu inay meesha aqoonta u badan tahay ay siiyaan codka ay siiyaan beelaha dhexdooda ayaa xilligan waxaa ka aloosan guuxoosaad iyo tartamo la xidhiira qofka ay la soo shirtegayaan si uu ugu matalo xubnaha baarlamanka cusub ee soo socda waxaana muranka arrimahaasi ku saabsan ee beelaha qaarkood u dhexeeya v o a uga waramay brofesor sonkor jaamac geyre oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho waa waxaa hadda taagan beel walbaba hadda waxaan la soconnaa dhibkaasaa taagan see loo doortaa waxaa muuqata halkii xildhibaanba inay usoo tartamayaan soddon qof afartan qof oo in badani ay u doonayaan xildhibaannimada inay noqoto shaqo abuur shaqo waxaa maqlaya mararka qaarkood in la yidhahdo ninkan meesha halgey muxuu ku fiicanya carruur badan buu leeyahay masruuf ha u helo xildhibaanimadu ma ahan shaqo la abuurayo xildhibaanimadu ma ahan qof loo dooranayo inuu mushaare helo xildhibaanimadu ma ahan qof beeshaan sanadkan ma lahayne beeshaan kala sanadkan leh xildhibaanimadu waa in qofka lagu doortaa wacyiga siyaasadeedka soomaaliya iyo geeska afrika ka jira horta qofku baa la socdaa xoogogaal ma yahay ma ahan keliya ma ku dhex jiray qof aan muqdisho iyo siyaasadda federaalka iyo broseshada iyo caqabaadka iyo challengeska ka jiro aan laba socon afar sano waxay ka dhammaan soo kala baranaya xataa magacyada beelaha marka waa inuu noqdaa qof ku dhex jiray xoogogaal u ah mooralla leh damiir qarannimo leh damiir soomaaliyeed leh caqabadaha ka iman kara dhinaca doorashooyinka aqalka hoose iyo nooca ay noqon karaan ayaa waxaa si kooban uga hadlaya doctor maxamuud maxamed culisow caqabadaha horta ugu horeeya waxaa weeye caqabadaha oo dadka ka imaanay midda dadka xukunka haya dowladda oo doonaysa in maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadka dooranaya madaxweynuhu inay noqoto xukunka xukuumadda xilka haysa inay dadaal weyn ugu jirto inay xildhibaanada lasoo dooranayo ay noqdaan kuwo ayada daacad u ah oo ayada mataqaanaa taageersan inay noqdaan xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo isaguna soo hadal qaaday caqabadaha ku iman kara doorasho ayaa sheegay in inta aan hoolka doorashada la soo gelin wax la farsamayn karo balse mar haddii ay doorashooyinku bilowdaan aanay dhici karin in wax la masuq maasuqo cadaaladdarrada horta waxaa weeyaan intaan doorashada hoolka doorashada lasoo galin baa waxun laga farsamayn karaayoo dadka influensa inay ku sameeyaan oo sidii hadda laisku afgaran jiray ergada markii lasoo xulahayo iyo markii lasoo dhudhuujinahayo in dadka bannaanka ay ka shaqaystaan waa waxaan kambeynka loo yaqaan oo kaleet weeye dhinacna waa waa ka xalaal in qofkii uu yidhaha la doorto yacni ergada dhexdeedii ka loo bangareeyo dhinacna waa ka xaaraano in lacag iyo wixii sheegsheegi jiray la bixiyo waa isugu jirtaa cidna ma hubi karto in arrintaas aysan dhacaynin laakiin mar haddii hoolka doorashada lasoo galo de waxa weeyaan doorasho caadiyaho nin kastaaba codkiisu dhiibaya meeshaasaa lagu ridayaay waxa weeyaan taas waxba lagama musuq maasiki karo sida inta badan la ogsoon yahay baarlamanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa caado u ahayd in marka xildhibaan uu geeriyoodo ama uu howlgab noqdo booskiisa lagu bedelo qof ehelkiisa ah oo aada ugu dhow taasoo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta qaar ay soo jeedinayaan in laga saaro sharciga uu ku dhaqmi doono baarlamanka tobnaad ee soo socda sida uu mar kale qeexayo brofesor sonkor jaamac geyre waxaa kaloo muhiimsii ah dowladda soomaalida iyo xildhibaan baa marka beeshii soo xoogo ama uu dhinto ama howlgab noqdo wiilkiisii ku bedelaya macnaheed maxay madhaxalba way dhacday hadda waxay baarlamaanka noo jira intaasoo qof baa waxaa ugu jirin man abayaashood ka dhaxay waa in sharci laga soo saaro xildhibaanku waa inuu noqda shaksi wiil iyo gabar ku raba ha noqdee adeege bulshada ee isagu maaha inuu ka adeegayn waa inuu bulshada u adeegaya marka bulshada waxaad dooranaysaa waa inay isweydiisaan muxuu nagu soo kordhin karaa macaan muxuu qabsanaya intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa qaybtii labaad uguna dambaysay barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyadoo qaybtanna aannu ku eegaynay kaalinta ergooyinka iyo qaabka ay u soo dooranayaan xildhibaanada cusub inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi oggolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiise leh
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii oo ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka hase yeeshee bal mar kale dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey aan idin dulmarno
wasiirka arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa iscasilay kadib weeraradii darnaa ee xaddii baqhdaad ka dhacay maxamed khabaan ayaa talaadadii maanta ahayd maamulkii ku wareejiyey ku-xigeenkiisa ilaa inta uu go-aanka qaadanayo ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi oo isaga naftiisu bartilmaameed u ah cadho daran oo ay dadku ka muujinayaan weerar loo adeegsaday baabuur ay walxaha qarxaa ka buuxaan kaasi oo dilay ugu yaraan boqol shan iyo toddobaatan qof kooxdii badbaadada waa kooxdii badbaadada ayaa weli baadhaya burburkii dhismaha oo ku yaalay xaafadda karaada iyagoo baadhaya dadkii aan weli la helin ee ku dhintay musiibatii ugu weyneyd ilaa markii maraykanku ciraaq ku duulay sanadkii labakunyosaddexdii
ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka ayaa waxaay maanta musharaxiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguga ee donald trump iyo hillary clinton ka wadaan gobolka north carolina trump ayaa ololihiisa ka samaynaya fiidka caawa isu soo bax ka dhici doona magaalada caasimadda ee gobolkaas saacado kadibna waxaa clinton ayana isu soo baxa ka samayn doontaa meel laba boqoloo kilomitr u jirta halka trump uu joogo madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa hillary clinton ku weelin doonaa markii ugu horreysay ololaheeda kaas oo ka dhici doona magaalada charlotte
dayax gacmeed tamarta qoraxda ku shaqeeya oo la siiyey magaca juno ayaa bilaabay inuu ku wareega meeraha jupiter oo kadib socdaal qaatay shan sannadood isagoo u socday masaafo dhan laba dhibic sideed bilyan oo kilomitir shaqaalihii howlgalka dhulka ka xakameynayay oo ku sugnaa shaybaadh hay-adda nasa ay leedahay oo ku yaalla gobol california ayaa farxad la qiiliyey kadib markii ay heleen tilmaan muujinaysa inuu guul ku dhammaaday wareega dayax gacmeedku uu meeraha ku sameynayey kaasi oo qaatay muddo shan iyo soddon daqiiqadood ah ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waa tan sayna abubukar oo muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno habacsanaanta ammaanka magaalada muqdisho iyo sababaha keenay in al-shabaab ay ku guulaystaan duulaanadooda qarsoon iyada oo magaalada muqdisho ay joogaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaanaay al-shabaab bartilmaamaystaan xafiisyo xarumo dowladood iyo hoteello dhammaantood ku yaala magaalada muqdisho waxaa dooda nagala qaybgalaya axmed cali maxamed oo xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga bartay iyo yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed cali maxamed sababaha yani keenaya in dowladdii oo ku sugan caasimadda magaalada muqdisho in ammaankii uu faraha ka baxo ama ay jirto yani habacsanaan dhinaca amniga ah runtii sababta ugu weyn yani maanta ay ummaddu isla dhex marayso ayna tahay in laga hadlo waxa ay tahay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan kuwa qaabilsan dhanka amniga iyo shacabka xiriirkooda waxaad dareemaysaa inuu aada u yaryahay sababta ay tahay yani haddii shacabku ay soo riboodgareeyaan ama ay soo gudbiyaan xog ay arkeen way adag tahay xaalado jira dartood ninka mas-uulka inuu aamino yani qofkan shacabka waxa uu sheegayo midda kale shacabku way ka baqayaan inay riboodgareeyaan arrimaha qaarkood dhinaca kale markii aan u gudbo sababtoo ay keenaysa waxay tahay yani xaaladda soomaaliya oo jirta yani oo ammaanku aan laysku hadlayn karin securitygi aan improve garaysnayn caasimadii waa la iskala soo tegay yani shacab lagu dilo magaalada dhexdeeda waxay maraysaa in hoteeladii yani iyo iyo meelihii ugu muhiimsanaay ee bilicda magaalada qayb ka ahay yani maalin dharaar ah yani qaraxyo loogu geysto yani mas-uuliyiinna soomaaliyeed iyo dad ganacsato ah oo dalka waxgal u ah iyo dadkii yani wadanka horumarkiisa ka qayb qaadan lahaa marka yani soo koobo su-aasha ah yani maxaa sababay yani kowtan koowaad yani dhaliisha ugu badanna ay tahay waxay waxaa waaye dowladdii iyo shacabkii xiriirka iyo wada shaqayntii ka dhexeeya ayaa aad u hooseeya marka yani taas ayaan u sababeyn karaa anigu axmed waan kusoo laaban doonaa yuusuf maxamuud maxamed baa dooda dhanka kale kaa qaybgalay yuusuf maxay kula tahay in weli aanay xal loo helin weerarada abaabulan al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho xilla maanta amnigaan ka hadlaynaa xilli aan laga hadli karina soo marna maantana waxaan joognaa meel amniga laga hadli karo meel gurmadki markii wax dhacan degdeg loogu heli karo ama yurub ha haato ama aasiya ha haato ama africa ha haato wax wa- maalin walba dhaco waaye inkasta oo hadda uu leeyahay shacabka iyo dowladda ma wada shaqeeyaanna waxaad umalaysaa shacabka intaba jeer ay keeneen warbixin laguna guuleystay in warbixintaas ay taabagal noqoto waa wax la wada dareemi karo haddana insha allahu waa waa dhici kartaa mararka qaarkood in qalad uu dhaco laakiin waxaan aaminsanahay aniga hadda qalad inuusan jirinba ee aad umalaysaa ciidamada inta badan heeganka inay ku jiraan een, muxuu ahaa ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaato iyo ciidamka amisom kulli hadda meel walbaa la joogaa Ee, waad arkaysaa turkiga oo yurub ka tirsan ayaa dhibaato ka dhacay ayagoo haystaan wax walba oo ka hortag ah oo looga hortegi karo ama information waxaad umalaysaa ciidankeena inta badan inuusan maanta teknolojiyada ay wadankaas u haysan aysan haysan dulduleelaha uu Dulduleelaha axmed jiro.
muujinaya uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo shacabka aada u hooseeya adigu ma aragtid miya maya maya maya waxa oo dareema waxay kal tahay xoogaa teknolojiyadda adduunka ay- aanan la haysan maahane haddii hadda waxyaabaha qaarkood oo wadamada kale ay haysan lahayn maanta meeshaan ma gaari lahayn shacabka iyo waxaad umalaysaa iyo barnaamijkan dirsiinta inuu meel fiican u maray oo la rabano kale xoojin yar uu dhimay- uu dhameeya laakiin ma- ma jiro wixii hadda dee dowladda ay soo gaar information waxaa aaminsanaya si sax inay u gaarto meesha loo usoo noqonaya haye axmed waad dhegeysanaysaa xaqiiqda jirta yani magaaladan ku wada sugannahay waa ognahay magaalada waxa ka dhacayo yani eh, shacab yani la ugaarsado ama yani eh, qof bastoole lala baacsado yani inta la iskala soo tegay ayaa qaraxyo maalin cad magaalada gudaheeda ka dhacayaan soomaaliya waxay u baahan tahay dad u istaago en, en, yani en, en, hanashada en, en, dalkan iyo guud ahaan caasimada soomaaliya En, tan kale oo aan raacinayo waxay tahay eh, yuusuf eh, wuu dareensan yahay magaaladana dabcan wuu ku dhaqan yahay En, xog badan oo magaaladana wuu hayaa En, tan kale yani dowladda laftarkeeda waxyaabaha lagu dhaliilayo oo ay aadka yani en, ugu liidato waxaa ka mid a ma jiro information gathering wax la yidhaha yusuf Eh, en, yani waan dareemi karnaa yani eh, dadkan ka shaqeeya intelligenciga yani howlihii loo dirsaday yani eh, eh, ma jiro qof ku controla ama yani en, ayaga laftirkooda dabal- dabagal ku sameeya En, qofkii waxaa laga yaaba inta la shaqaalaysiiyo loo jaro eh, eh, kaarkii securityga yani haddana aan dib loo raacin wixii uu soo qabtay iyo iyo security improvementkii uu sameeyey ama informationkii uu keena aan la ogaan doonin marka yani en, wax badan ay tahay dowladdu inay saxdo dabcan eh, eh, wadanku yani en, in badan yani sida uu en, sheegay yusuf uu kasoo hagaagaya oo xaaladdu en, isbeddel aad u weyn ugu jiraa laakiin haddana yani eh, en, in xaqiiqda jirto iyo en, dulduleelada la jiro ay tahay in la sheego waa waa waa anigu waxay ila muuqataa en, inay tahay mid sax haye yuusuf ma qabtaa in inkastoo tallaabooyin la qaaday haddana wax badan weli inay harsan yihiin turkiga hadda qaraxa ka dhacay Ee, wuxuu ka dhacay ciraaq wuxuu ka dhacay een, muxuu ahaa waddankeena marka wax oo adduunka ka dhacayo waay horta taa- taas horta in u fahmo horta taas midaan haddaan usoo laabto oo gudaha ah hortare labaatan iyo lix sano ama dowladdii weyneed waa burburtay labaatan iyo lix sano waxaa la- laisku keenaa dadka in laisku keeno baabuurka markii xataa garaash la geeyo ee laga bi- matoorka la sameeyo waxay u baahan yihiin ro- rodaajo beriyaha isbaranayo waxaa eh, dhaliisha la arkayo waxa waaye dadkii aqoonta u lahaa qaarkood waa gabooween qaarkood waa dhinteen qaarkood waa qaxeen barnaamijka oo eh, nabadgelyada hay-adna gacanta ku hay jirtay wixii dhan waa burbureen marka wiilkayga waa inuu sugaa intii laga kabanayo oo muddo laga kabanayo heerka ay soo mareen ciidamada na- nabadgelyada soomaaliya waa wax la taaban karo waa wax soomaaliya ku faani jirto waa wax la dhihi jira caasimada soomaaliya adduunka tan ugu nabadgelyada badan ayaa jirta marka waxaad leedahay adduunkaan la wadaagna waxaan dhacay adduunkaan la wadaagna wax dhib ma laha hadda de- taariikh yaradan waa walaalkay soo xasuustay 1974 waxa eh, 72 waxaa ka dhacday baabuura wax laga xaday lacag labaatan kun oo xilligaas jirtay waxaad umalaysaa saddex bilood ay qaadatay in lasoo qabto lacagtii oo weli oo nool iyo ciddi daba kacday marka waxay u baahan tahay eh, aqoonna loo baahan yahay marka dad hadda la isku keenay oo dhalinyaro ah oo muddo wa- la- aan khibrad lahayn waa jir kara laakiin wax walba waxaa ka asal ah hortan muddo in la gaaro haye axmed tallaabooyinka yani la qaaday waxa ay suurtageli lahaayeen runtii markaan fikirkayga ku cabiro en, haddii yani si si rasmiya ama saxa loo hirgeliyo barnaamijka eh, eh, en, en, loo bixiyey eh, en, en, national security policy ama eh, en, amniga siyaasadda eh, eh, Siyaasadda amniga amniga qaranka barnaamijkaasi runtii marka dhinac laga fiiriyo aad ugu muhiim yahay wadanka soomaaliya oo yani marxalad federaal ah ku jira lannahu barnaamijkaasi wuxuu suurto gelinayaa yani in ciidamada amniga iyo kuwa dabagalka yani ay sameeyaan security aad u muhiima barnaamijkaasi waa la ansixiyey golaha wasiirada waxaan rajeynaya inay baasgareeyeen laakiin ilaa hadda ma jiro implementationkiisa ama ku dhaqankiisa iyo cid fulisay lama arko gelintiisuna yani waan dareemi karnaa yani ma aysan ahayn maadaama ishuga ama xaaladda la jooga ay tahay xaalad yani soomaaliya ay يعني جليسو يعني هرمرية دينا عبادة طابناي يعني أرمها أمنية وأرمتها وقوم مهم سن أو أي تهاي دولة وين الجهد يق وقوم بدن كوب حسوا ما دام international community أما يعني باش عالم كوب يخرج وقوم بدن جليسو أيق لفت كذا وإني جليان كورما الفلنا وقتي كوب بويه وحاسب أنا أرتر وحال ربا إني كنت ما ميزاني قرشيسن بعد ذلك أرتو سنة كأن لقوا أميو برنامج برنامج كاسنا إنه jidka ku soo jiro wixii lagu fulin lahaa hadda siyaasadda amniga qaranka waxa waaye siyaasad cad waayo oo mugdi laakiin fulinteeda iyo waxaa isku soo beegan xilliga jaamka la galay marka kala guurka hadda waxaa macnaha ma istaagta waay marka ma aana istaagin waa socotaa hadda saa arkaysay maalin dhaweed taliyaha ciidanka booliiska wuxuu aada uga hadlay dadka aqoon-yaan inay aruuriyeen oo tababar ugu jiraan isbeddel loo dhacayo marka haddii annaga aan maantaan dhalanay aan soconno suuragal ma noqonayo marka wiilkayga waxaan soo leelahay ha degdegin insha allah khayrku waa dambeeya haddee dowladdu in la garab qabtay rabtaa dhaliil waa fiicanta in loo soo jeediyo dhaliishiisana wiilkayga waxaan u qaadamayna waxaan u qaadanaynaa dadaal gabagabada doodaan isla soo gaarnay kolley waxa laga dhawaajiyay in hanaanka loo wajaha amniga inay ka hooseyso heerkii la rabay maxaa la gudboon dowladda maxaase cashar laga baran karaa waxyaabihii horey u dhacay waxaan ku horeynayaa axmed waxaan rabaa yani labo yani pointi oo dowladda aada ugu muhiim ah yani inaan kusoo yani koobo hadalkayga kadibna aan raacsiisto su-aasha ayada ahayd tan koowaad waxay tahay dhaqaalaha runtii haddii la helo yani laama dowladda يعني سيد وزارة أمنية حفيز كحسابيها جود أي سي رسمي يعني وجان جويان نقالها عيدا مدا يو يو يو ميزانية ده وزارة أمنية يو وزارة جاشان لقون أي سو جود بيان بايها رسمي جا عيدا مدا أو كمتها يعني برنامج كان يعني آه إن له هلا يونيفورم عيدا مدا بوليس كا ملتري كا أسلوب تا يعني بتوجد قوة قلبيسان أو جاركا in la helo tan labaad yani yuusuf wuxuu ka hadlayay barnaamijkan ku saabsan taliya xaamud taliyaha booliiska soomaaliya oo yani dhahay dhalinyaro badan wax barataan u qaadanayna ciidamada booliiska runtii yani waa arrin aada u fiican laakiin dhinaca kale waxay tahay inuu taliyuhu laftarkiisa ka fiiriyo ciidamada booliiska soomaaliya muddo ku dhow hadda sagaal bilood mise sideed bilood ma aysan qaadan wax mushaar wuu dadaalay juhdana wuu bixiyay laakiin waxay u baahan yihiin madaxdu inay garato wiilkan soomaaliyeed ee culayska iyo dhibaatadu haysato yani meeshii ay ka investment gareelaan ama ay ka maalgelin lahaayeen ciidamada midooda africa international community inay hor dhigaan yani qorshe cadaynaya barnaamijka ay u baahan yihiin ciidamada soomaaliya lana qalabeeyo ciidamadii moralkoodana la dhiso xaaladda waddankana waa iska soo hagaagi lahaaday arrimahan dhaqaalahana waxaan rajeynayaa dowladdu inay xil gaar iska saarto ciidanka aada umahadsantahay yuusuf ugu dambeyn haddana hadalka ku siiyo hadda ciidamada uu sheegayo oo leeyahay mushaar ma qaataan waxay dhiigooda iyo dhididkooda u bixinayaan xornimo soomaaliya dib inay u halaan laakiin dowladdu yuusuf dowladdu dowladdu dowladda dhaqaale xumaa jirto beesha caalamkana waxay u ballan qaadeen waa waayeen saaxiibkee marka waxaa leenahay soo dadaal adduunka waxa waaye aragti waaye waxaa la yidhi ninaa wuxuu yidhi been iyo run afar faraa u dhexayso macnaha dhegtaada iyo ishaada markii la saartid afar faraa u dhexayso marka dowladdu waa dadaashay intay qaban kartana waa qabatay waxa u dhimana waxaa ka maqan farsamo ay u baahan tahay shacabka sida walaalkay dhaliilayo inuu qoraal dhiibo oo ku dhiibo wasaaradda amniga u geeyo oo yidhaahdo wasiir waxaasaa qaldan taasaa la rabaa maahane laakiin in ogaa hawada la isku marsiiyo waa laga fiican yahay xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo axmed cali maxamed oo isagu bartay xiriirka caalamiga iyo arrimaha amniga intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay warbixintaasi xubinta dooda gaaban seynab abubukar ayaa muqdisho ka soo diyaarisay halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan umuuraha maraykanka waxaana la diyaaraa maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka labadii maalmood ee arbacadii iyo khamiistii toddobaadkii hore waxaa aqalka cade maraykanka lagu qabtay kulan lagaga hadlayey sidii magaalooyinka maraykanku ay u dhiirigelin lahaayeen dadka muhaajiriinta ee ku cusub maraykanka magaalooyin iyo degmooyin konton gaadhaya ayaa kulankaasi ka qayb galay kulanka dadka ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa cabdikhayr soofe oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan marka hore weydiiyey waxa keenay in soo dhoweyn gaar ah iyo koolkoolin xilligan loo sameeyo dadka soo galootiga ah maadaama dalka maraykanka ay dadku muddo quruuma ah u soo haajiri jireen
maxamedow wa wa waa sax kulankan aqalka cad ku tagnay qaxootigo keliya ma looga hadlayna waxaa looga hadlayay gaar ahaan mawduuc ku aadan dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed sidii shahaadooyinkooda loo tixgelin lahaa oo shaqo loo siin lahaa ku dhowaad labaatan iyo lix milyan oo dad oo qaxooti iyo muhaajiriin aha ku nool toddoba milyan oo ka mid ah waxay haystaan shahaadooyin jaamacadeed inta badanna shaqo kuma helaan marka waxaa la wajahayay oo laga niqaashay sidii arrinkaas bal xal looga heli lahaa caqabada dadka shaqada aan helaynin inkastoo ay tacliin iyo farsamooyin iyo cilmi badan yaqaanaan waan gartay maraykanku waxa uu ku dadaalaa in wadamada qaarkood amaba yaanan odhan wadamada qaarkood laakiin ardayda dhibcaha sare ka keena dalkooda hadday soo codsadaan jaamacadaha maraykankiina u fududeeyo faa'iidada ay ardaydaas ajnebiga ahi inay wax ku bartaan oo ka shaqeeyaan maraykanka u leedahay haddii tiro lahayoo kale tusaalehaan dhaqaalaha maraykanka intay kusoo kordhiyaan faa'iida intay leeg bay ardaydaas u leeyihiin horumarka maraykanka ee dhinac walba gaar ahaan dhaqaalaha faa'iido aada u baaxad weyn ayay u leeyihiin xaqiiqdii waxaa jira dadaallo badan oo jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka gobollada kala duwan iyo dowladda maraykankuba ay arrinkaas doonayaan inay ku haystaan inta badan ardayda wadamada ka yimaada ku yimaada fiiso waxbarasho markii ay shahaadada qaataan wadamadoodaba inta badan ku noqdaan marka waxaa jira dadaal la yidhaahdo student retention program waxa la yidhahdo in la haysto dadki in in maxaa la yidhahda aanay bixine deegaan la siiyo intuu badan waxay ka yimaadaan wadamada china iyo india iyo hadda way yaray yaraadeen laakiin waxaa jira sacuudi carabiya iyo wadamadan khaliijka arday aada u badan ayay iguna soo diraan laakiin kuwaasi waaba kuwo fiiso waxbarasho ku yimid waxaa jira maxamedow oo midan shirkan uga hadalay ah in ugu yaraan toddoba milyan qaxootiga keliya intaan la gaarinba muhaajiriin kale qaxootiga boqolkiiba afartan iyo lix waxay haystaan ugu yaraan shahaadada jaamacadda koowaad haddana halka markay yimaadaan waxaad arkaysaa ku kuwii oo ka shaqaynaya ama taxi wada ama truck wada inkastoo dee loo baahan yahay adeegyadaasoo lafdhabar ay yihiin laftikeeda haddana cilmiga ay barteen kuma shaqeeyaan halkaasi waxaa kaga dhunta waddanka maraykanka lacag kor u dhaafaysa labaatan bilyan oo dollar oo canshuur ahaan ay u bixin lahaayeen dadkaas dadkii iyaga ahaana waxaa iyagana ugu khasaaro badan baa soo gaaraya oo faa'iidadii ay heli lahaayeen hadday noqoto mushaar sare inay helaan oo iyaga iyo qoysaskooda iyo naftoodaba ay ku meeleeyaan way dhuminayaan marka waxaa waye laba khasaaro wadamadii ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeenna cilmigii waa kala soo tageen oo wadamadii khasaaraha halkaas ugu sugan wadankii ay usoo haajireenna cilmigii kuma shaqeeyaan oo ma isticmaalaan halkaasina khasaaro tii ka sii weyn marka laba jeeraba waa lagu khasaaray waan gartay donald trump waa ninka lagu wada inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada kama dambaysta ee maraykanka bisha november aragtiyuu ka qabaa dadka imanaya dalka maraykanka gudihiisa aragtiyada donald trump iyo hawshan oqalka cad wadaa maxay isaga mid yihiin maxay kala duwan yihiin waxba haba yaraatay isaga mid ma aha maxamedow aad bay u kala fog yihiin middan donald trump waa mid de caam ah oo lawada yaqaano iska waadix ah oo isagu waa waa wuxuu dadka doorashada uu ka rajeynaya inay cod ka siiyaan oo badanaa lagu xanto inay yihiin dad cunsurinimo iyo qaba baqdin badan oo ay ka qabaan dadka qaxootiga ah oo waxay qabaan tusaale ahaan inay shaqooyinka iyo faa'iido ay heli lahaayeen ay ka qaadanayaan isagu dabcan wuu ogyahay in waxaan uu sheegaya aanay run ahayn oo haddii dadka qaxootiga intaasoo malaayiin oo doolara waddanka soo geliya oo meel walba oo adeeg ah iyo ganacsi ah iyo shaqadii oo dhan waxa kobcinaya maraykanka dhaqaalihiisa uu ku fadhiyo waa dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga aqalka cad si kastaba ahaatee isagu sida xaqiiqda ayuu arkaayo dee baahi uma qabo in uu xaqiiqda daba maro xaqiiqduna waa mid salaysan oo macaahidda sare tacliinta iyo kuwa madaxa banaan iyo hay-adaha aan faa'iida doonka ahayne ka shaqeeyo horumarka bulshada iyo cilmi baaris kasta oo la sameeyo ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay xaqiiqdii dad badan oo yimaado oo qaxooti ah waddanka u baahan yahay maadaama dadkii horey waxaa la odhan jiray baby boomers oo maxamedow dadkii dhashay afartameeyadii dagaalkii labaad markii laga soo noqday iminka gaboobayaan oo howlgab noqonayaan in loo baahan yahay dhiig cusub si loola tartamo wadamada hadda soo kobcaya sida chineska iyo hindida iyo brazil iyo wadamada kobcaya iyo wadamadii dunida saddexaad la oran jiray oo hadda aan sidii hore ahayn kobac badan dhaqaalahooda uu sare ukacayo marka dad dhalinyaro ah in lay dadku sidii horena ma aha maxamed waan idhaahde sidii ay dadku caruur u dhali jireen uma dhalaan maraykanku hadda waxaad arkaysaa qoyskii hal canug ka badan maba maba jiraba marka aqalka cad wuxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah in lasoo dhaweeyana ay laga maarmaan tahay in tasiilaad iyo tababaro la siiyo kuwii shahaada haysta inay shahaadada la tixgeliya sidaasuu madaxweynuhu aaminsan yahay awaamiir ayuunaba ka soo saaray bishii november labada kun iyo afar iyo tobankii labaatan iyo kowdii bishii november uu ku ku amrayo wasaaradahoo dhan inay sameeyaan istiraatiijiyad soo dhaweyn iyo waxaa la yihahda integrationka oo ah in dadkii ay ka mid noqdaan bulshada dad ka midnah oo maraykan ah loola macaamilo weliba dadka maraykanka cusub ayuu madaxweynuhu ugu yeeray waxaa la yihahda new american dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalay kulan toddobaadkii hore aqalka cad ee maraykanka ka dhacay kaasoo diiradda lagu saarayay sidii looga faa'idaysan lahaa dadka qaxootinimada iyo hijrada ku yimaada dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonnona waxaan dhegaysadinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo dhinacayga fadhiya ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi umuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a dhegaystayaal mar kale ciid wanaagsan aydan leenahay maxamed haye ciid wanaagsan ciid wanaagsan jamaal dadweynaha muslimiinta ee afuray iyo kuwa ay maaragtay weli aan afurin innagoon ka mid nahayba waxaan leeyahay ciid wanaagsan meelo badan oo laga dhegaysanayo gaar ahaan bariga hadda bariga africa oo kale dadku goor hore ayay afureen way ciidayaan oo waataan hadda aan la dabaaldegayno dhegeystayaashana gaar ahaan ciid wanaagsan aan la ciyaarayno laakiin annaga weli waanu soomannahay todoba saacadood kale ayuu afka xirnaan doonaa waa run weeye iminka waa inaan guryaha markaan tagno hurdo yaroo gaaban iyo kadibna afurkii lasoo diyaariyo dabcan dalal ay ka mid yihiin dee wadamada australia iyo asia meelaha ka mid a iyagu waxaan umaleynaya wayba afureen aad iyo aad waa tahay dhinacii sugaanta ayaanu markaan maxmedow soo qabanayaa heestan bal aynu wada dhegaysanno ciid wanaagsan markala dhegaysyaallamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale ilaahiina siiyay isagaa kuwabaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiina siiyey isawabaale ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
heestaasi ciidda ayaannu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibbada v o e kulligoodnla sidaas iyo ciid wanaagsan intaynu mar dambe kulmi doonana intaasi haynoo joogo barnaamijkeennii fiidnimo
hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale ilaahiina siiyey isagaa kuwabaale
way ahaataye maanta